Sare u qaadida nadaafadda iyo bilic soo celinta deegaanka ayaa muhiim u ah bulshada si looga hortago xanuunada ka dhasha nadaafad darrada. Waxaa lagama maarmaan ah in bulsho kasta oo meel ku wada nool ay ahmiyad gooniya siiyaan nadaafadda deegaankooda si ay u wanaagsanaato bilicda deegaanka. Dhalinyarada ayaa kaalin muhiim ah ka qaadan karta kor u qaadida nadaafadda haddii ay isku geeyaan cududooda una istaagaan kor u qaadista bilicda deegaanka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Doble iyo gobolka Jubbada Hoose ayaa dhalinyarada kale ee deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan kor u qaadista bilicda degmada.
Magacaygu waa Bedel Maxamed Ciis, ku nool magaalada Doble. Nadaafadana waa qayb iimaanka ka mid ah, nadaafatu shucuurul iimaan baa la yidhi. Dhalinyaradu door muhiim ah way ka qaadan karaan. Haddee waxaas ilxaqaam la dhaha jiro oo haddayna ma garanaysaa aan isku takallufinin ma garanaysaa aan aan lagu wada dadaalin nin walbaba meeshiis wax hor yaali iyo wax ma garanaysaa doorka ku leeyahay aanu ka qaadanayna waa ma garanaysaa isilxaqaam inuu jirin looma dhaqaaqayo dhalinyaradu hadday damcaan ayuu ku dhaqaaqaan way ka qaadan karaan nin walbaba hadduu intuu isagoo intuu isilxaqaamo uu isagoo dhaqaaqo kale uu soo kiciyo kale saaxiibkii uu soo kiciyo magaalada waa laga nadiifin karaa waxaas magacaygu waa saadaan oo jooga degmada dhoble waa su-aal aada u fiican horta magaaladeennu waa magaalo yar oo kobcaysa hadda oo soo koraysa qashinkana sidiisugu waa nidaam xumo wuxuu keenayaa bilic xumo magaalka magaranaysaa dib buu u dhigayaa dhalinyarada waxay ka qaadan karaan door ah inay iskaashadaan ka qayb qaataan nadaafadda ilaalinta qashinka la uruurinayo oo laga qayb qaato qashinkaas iyo waxaa la uruurinayo bulshada qaybaheeda kala duwan sidii ay uga shaqeyn lahaayeen nadaafadda Si kastaba ha ahaatee, nadaafadda oo laga wada shaqeeya ayaa horseedi karta in la helo deegaan caafimaad ahaan iyo sidoo kale bilic ahaan u wanaagsan.